halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mowjada gaaban ee dherarkeedu yahay kow iyo labaatanka mitriban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad sidoo kale naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee fadhigiisu yahay rediyo ergo dhoto waar ji
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda maanta oo sabti ah lix iyo tobanka noofembar labada kun iyo sagaal iyo tobanka oo aan idinla socodsiinayo anigoo ah cabdiraxmaan maxamed xaaji qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ku dhowaad konton qoys oo ka soo qaxay colaadda isirka iyo dhulka ku saraysan ee soomaalida iyo oromada oo toddobaadkan tegay degmada buurtinle ee gobolka nugaal magaalada baardheere kumanaan qoys oo ay fatahaadda webiga jubbo barakicisay oo aan helin gargaar bini'aadanimo magaalada baydhabana dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa bulshada magaaladaasi ku qancinaya inay adeegsadaan hannaanka garsoorka xilli isbeddel lagu sameeyey hannaankii hore oo musuq lagu tuhmayey waxaad kaloo inta aynu ku guda jirno idaacaddeenna maanta aad maqli doontaan barnaamijka arrimaha xoolaha aynu uga hadalno ee dhaqasho barnaamijka arrimaha beeraha ee tacab wararka qiimaha xoolaha ee suuqyada ay naga soo gaareen iyo isbeddeladii ka jiray toddobaadkan codadka ay dhegaystayaashu inooga soo duubeen meelo kala duwan iyo warbixinno kale marka horese wararka iyo cabdiwahaab maxamed ibraahim
in ka badan afar kun iyo shan boqol oo qoys oo ah dad ay fatahaadda webiga jubba ka baabi'isay guryahoodii ayaa dhibaato nololeed ay ku haysataa duleedka degmada baardheere ee gobolka gado sida ay raadiyo ergu u sheegeen maamulka degmadu dadkan ayaa ah qoysas degena xaafado ka tirsan baardheere oo webiga ku fatahay bartamihii oktoobar maamulka degmada waxa ay sheegeen in dadkaasi aysan wax gurmada helin hantidoodina ay ka faramara yihiin afar boqol sagaashan iyo shan qoys oo ka mid ah dadkaasi ayaa helay gurmad iskugu jira teendhooyin iyo markaneecooyin oo ay dowladda federaalka soomaaliya degmadu geysay sida uu sheegay agaasimaha arrimaha bulshada degmada baardheere xuseen cabdulaahi xalane waxaa barakacday wax alla wixii beeraley sheegan jiray oo horta beer ahayd in la arkoo la dhex imaadaa fiican dadku markay wararka dhegaystaan inta badan khiyaali ama been bay u qabaan baardheere deegaamkeeday nawaaxigeedana boqolkiiba siddeetan horta waxay ku noolaayeen soo saarka beeraha xaalad cunto yaraan ah oo daran ayaa laga warinayaa dalka afghanistan saddexdii bilood ee ugu dambeeyey intii u dhexaysay bilihii agost iyo oktoobar sanadkan waxaa lagu qiyaasay in ka badan toban dhibic laba milyan oo qof inay wajahayeen xaalad cunto yaraan ah oo daran una baahan tallaabo deg deg ah oo bini'aadnimo tiradan waa soddon iyo saddex boqolkiiba tirada guud ee dadka reer afghanistan ururka caalamiga ah ee i b c oo qaabilsan kala saaridda marxaladaha ammaanka cuntada ayaa jimcihii sheegay in toddoba milyan iyo toddoba boqol iyo sagaashan kun oo ka mid ah dadkaasi ay ku sugan yihiin xaalad musiibo ah halka laba milyan iyo afar boqol iyo afartan kun oo kalena ay ku jiraan xaalad deg deg ah warbixintu waxay sheegaysaa in toba milyan oo qof oo kalena uu saaran yahay culays dhinaca helidda cuntada ah ururka i b c wuxuu sheegayaa in loo baahan yahay in si deg deg ah loo badbaadiyo nolosha dadka taasi oo lagu gargaari karo gargaar bini-aadnimo oo cunto ah xaaladan ayaa laga cabsi qabaa in ay kasii darto ka hor bisha maarso laba kun iyo labaatanka warkii maantana waa naga intaa ciddii uu sheegana waxa ay dib uga heli karaan bartaan internetka ku leenahay ee raadiyo ergodod o r g markana aan dib idinkugu celiyo qeybaha kale ee idaacadda iyo cabdiraxmaan maxamed wuu mahadsan yahay cabdiwahaab maxamed ibraahim oo wararka arrimaha bini'aadanimada ee maanta inoo soo jeedinayey goordhow waxaynu guda gelaynaa qeybaha kala duwan ee barnaamijkeenna maanta
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
aan ku bilaabay tobankii cishe ee ugu dambeeyey waxaa magaalada buurtinle ee gobolka nugaal gaaray ilaa ku dhowaad konton qoys oo ka soo barakacay dhulka ay xuduudda ka leeyihiin soomaalida iyo oromada ee dalka etoobiya halkaas oo muddo hadda sanad laga joogo ay xiisad colaadeed oo ku salaysan ee isirka iyo weliba ee dhul la isku haysto ay ka dhalatay inkastoo heshiis laga gaaray colaaddaasi haddana dadkan soo cararay waxa ay sheegayaan inay dhibaato weyn ku qabeen deegaanka waxay sheegeen in dhulkoodii la dhacay hantidii ay haysteenna laga qaatay islamarkaasna si joogto ah ay u dareemayeen in mar walba uu dildhici karayo xilliyadii ugu dambeeyey xataa deegaankaasi meelaha qaarkood ee ay dadkani hadda ay ka soo qaxeen waxaa ka dhacay ee dilal loo geystay dad soomaali ah haddaba dadkaasi ayaa xaalado nololeed waxa ay ku haystaan duleedka magaalada buurtinle inkastoo bulshada magaalada iyo maamulka degmaduba ay u gurmadeen warbixintan waxaa arrimahaasi ku eegaya waryaheenna yuusuf cabdishire qoysaskan oo gaaraya afartan iyo lix ayaa ka kooban carruur iyo haween oo keliya waxayna tobankii cisho u dambeysay soo gaareen degmada burtinle ee gobolka nugaal halkaas oo xilligan ay ku haysato cunto iyo hoy la-aan waxay reeri weerga u sheegeen in deegaanadoodii oo kale ahaa milqaanyo qolleji iyo aanadurulu oo ka tirsan halka ay soodintu ka leeyihiin soomaalida iyo oromada ay uga soo carareen dil iyo dhac hantiyadeed oo soo noqnoqday kaas oo ah colaad isir ku salaysan oo sanadkii hore ka dilaacday halkaasi inkastoo labada dhinac ay ka gaareen heshiis misna weli si buuxda uma joogsan dilka iyo dhaca xilli kasta la filan karo cabdulqaadir axmed naasir oo shan iyo labaatan jira waxauu ka soo barakacay gobolka aanu darul ee kililka afraad ee oromada wuxuuna ka soo jeedaa qoys beeraleya oo ay saamaysay colaaddu isaga iyo qoyskiisa axaddii ina dhaaftay ayay gaareen degmada burtinle halkaas oo xilligan ay ku haysato hooy iyo cunno la-aan wuxuu idaacadda ergo uga warramay sababta ay xilligan usoo qaxeen dab horta waxaan inagu dee boqol sano horta qarniyo jaan meeshaa ka nooln awowey tegay waddankaas aabahay halkaas ku dhashay marka dhaqaalo badanoo walaal meesha waa ku lahayn dagaal baa horta na soo berkixiya dagaal dil baa na soo berkixiya hadda anaa kula hadlay aabahay halkaas ku dhintay dagaal baa ka jiray dil oo maaragtay lagu aadayeelamin oo hantaadii la dhacayo hadda ana kula hadlay boqol iyo boqol iyo konton xalaad baa xerada meel ku jirtay aabahay beero saas oo kale baan lahayn hanti adi saasaan lahayn loo saasaan lahayn hataa gaagula shimeeyo guryo magaalo hadda dad iska degan baan ahayn oo faamil waddan haddee dhan oo mada dhan oo qoomiyada dhan oo ku nool baan ahayn oo magaca soomaaliyeed meesha ku sita cabdulqaadir iyo labadiisa xaas oo u dhalay toddoba carruura ayaa xilligan barakac ku ah degmada burtinle ee gobolka nugaal dadkan ayaa burtinle u tegey maadaama ay markii horeba aslahaan ka soo jeedeen gobollada sool mudug iyo nugaal guddoomiyaha burtinle sayid maxamuud xirsi oo arrinta qoysaskan aan wax ka weydiinay wuxuu reediyo warge u sheegay in maamulkiisa uu dhul ka mida xeryaha barakaca siiyey islamarkaana ay bulshada u bandhigeen xaaladooda si loo caawiyo runtii nolosha dadkani aada iyo aad bay u adag tahay waa dad diifaysan waa dad u badan dumar iyo caruur weeye weeye dad intaa la-egna waa soo socdaan oo jidkay kusoo jiraan dadka noloshooda aada iyo aad bay u adag tahay xaalad duruuf oo adag bay ku jiraan waa dareemaysaa dad raggoodii iyo lasoo laayay haddana dumar iyo ciyaal u badan haddana deegaan aysan weligood arag ay yimaadeen waa xaaladooda aada iyo aad u adagtahay midda caasimad hadii la yidhaahdo midda horiga hadii la yidhaahdo midda isheeg cunada hadii la yidhaahdo dhammaantood aada iyo aad xaalad adag bay ku jiraan muddadii koobnayd saddex ka mid a dumarka qoysaskan ayaa ku umulay meel ay qoysasku deganaayeen oo ah duleedka galbeed ee burtile waxaa ka mid a haweenkaasi cawo cabdulaahi oo horey u wadatay laba ilmaa oo keliya haddase haysata ilmaheedii saddexaad oo wiila cawo colaadda ayaa si ba-an u saamaysay inta aysan soo qixin waxay qaateen hantida annagii bay qaateen dadka annagii bay laayeen hawaynu sadagiina way dileen adeerkiina way dileen hawalaalkiina way dileen annagoo qabyo xataa waxaanu geli jirray meel qariaanu ka geli jirray oo annaga nafta annadaba labada saddexdaabay anaga iga dileen dadka kalena ada iskaba aamusoo say u laayeen iskaba aamusoo laakiin tiisa aniga waxaa intaaba iga dileen oo annaguna waxaanu meel dow oo danyeerku galaanu ka geli jirray waxaanu u baahnay hoy waxaanu u baahanay in waxbarasho waxaan u baahannahay haddii laha yidhaahdo hoy aan galni iyoolay dhakhtar iyo wax sidaanu u baahannahay biyaanu u baahannahay wax kastaanu u baahannahay dee dad iska baahan baanu nahay wallahi waxaan dareemayaa farxad baan iska dareemayaa haddaan kol oramadii iyo ciilkii kasoo baxnay oon dadka anagu inimaadna wax noo qabtaan kollaba waanu ya waanu ka raysan doonaa insha allah
dhalinyaro isxilqaamay oo u gurmaday burtile ayaa qoysaskan gaarsiiyey cunto aan bislayn oo isugu jirta bariis bur sonkor buskud caana boore iyo sidoo kale teodhooyinka ay dhaxanta iyo qoraxda ka dugsadaan kuwaas oo laga soo ururiyey goobaha ganacsiga xaafadaha iyo masaajidada burtile adeegyo caafimaad oo tabarucaada ayay sidoo kale u sameeyeen qoysaskan iyagoo kaashanaya howlwadeenno caafimaad oo ka howlgala cisbasalka degmada sida uu sheegay xaafid cabdirasaaq axmed oo ka mida dadka wada ololahan horeyna usoo noqday xogayaha fulinta ee dowladda hoose ee degmada burtinle walaal qof bini aadana baahiduu qabi kara waa qabi karaa waa dareemi karaa qof soo barakacay oo shalay beer lahaa oo xoolo lahaa oo xoolihiisii iyo beerihiisi la dhacay haddana maxaan ku dhahaa soo barakacay oo deegaan aysan weligood ku noolaan karin ku noolaan jirin yimid waxay u baahan yihiin caafimaad waxay u baahan yihiin waxbarasho waxay u baahan yihiin biyo waxay u baahan yihiin hoy ay degaan waxay u baahan yihiin maxaan ku dhahaa de qof bili-aadan wuxuu u baahan yahay baxaa yar yar bay oo maxaan ku dhahaa geeda iyo waabab leh bay meesha ka dhisteen marka degmadu way ka baaxad weyn tahay arrintan marka dowladda puntland iyo dowladda soomaaliya iyo hay-adahaba waxaan ugu baaqaynaa dadka in wax loo qabto oo iyo dadka islaamkaa oo maxaan ku dhaha ilaahay wax siiyey oo ay dadkan soo caawiyaan xaafid wuxuu sheegay in carruurta ay ku jiraan agoomo iyo kuwo rajaa oo aan hooyooyinkood wadan kuwaas oo ay ka muuqdaan tabaryari iyo nafaqadarro hoosaysa dadka ku nool meelaha ay qoysaskani ka soo qaxeen ee colaaddu ka jirto ayaa dhibaato weyn kala kulma helidda gaadiidka sida uu sheegayo cabdulqaadir axmed naasir oo isaga iyo qoyskiisu ay gaari ay la socdeen si dhuumaalasha uga soo baxeen wuxuu sheegay in jidka ay ku soo arkeen qoysas ka soo cararay deegaankoodii lugahoodana ku baxsanaya kuwaas oo doonaya inay soo galaan soomaaliya deegaankii hadda anagu hadda aan ku noolayn horta waaba kasoo barkacnay oo dee hantidanada iyo dhaqaalahana iyo xoolahana iyo waa laga qaatay marka dadna nogumaan hadda waddankaa waxaan kusoo galay waraada lanagu soo kaxaynayey marka nimankii darawalaha waxay nagu soo dhaafiyeen dhulka hadda ku nimid marka kilikaashina oromadaan dhexda ahayn marka waxaan raashinhaan baan kusoo dhaafnay waddanka ma garat marka walaala dee dhibaataaan aad kuu koobi karin oo dhibaataan yarayn baa walaan soo marin alxamdulilahi rabbi alcaalamiin laakiin hadda maanta waa ka nimid dadkanagii baan dhex nimid haddee magaca soomaaliyeed baan u dhimananay hadda soomaalida hadda u nimid alxamdulilahi rabbi alcaalamiin degmada burtinle ee gobolka nugaal oo si wanaagsan xiliyo kala duwan ay ugu hooreen roobabkii dayrta ayaa maamulku degmada uu noo sheegay in xilligan oo kale ay kaneecadu aad u korarto iyagoo dadkani aysan haysan hu ku filan yuusuf cabdishire redio wergo garawe wuu mahadsan yahay yuusuf oo warbixintaasi noo soo jeedinayay dhegaystayaal weli waxaynu ku jirnaa qaybaha hore ee idaacaddeenna maanta dhegaystayaasha ayaa codad inooga soo duubay meelo kala duwan oo barnaamijkeenna intaynu ku guda jirno aad maqli doontaan haddaba dhegaystayaasha danaynaya inay cod inooga soo duubaan ama barnaamijkeenna ay cod kaga soo qayb qaataan waxa aad warbixinnada aad doonaysaan inaad aragtidiinna ka dhiibataan ama warbixinnada kale ee aad haysaan ee ku saabsan deegaankiinna iyo talooyinka iyo su-aalihiinnaba aad noogu reebi kartaan lambarka gaaban ee laba kun labayo toban oo dhegaystayaasha jooga soomaaliya ay si bilaasha nooga soo wici karaan
dhegayste waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa k e l y hal eber hal dhibic toddoba f m codka bulshada soomaalida minneabolis ee gobolka minnesota saacaddu marka ay tahay labayo tobanka iyo toddobada fiidnimo xilliga minneabolis
iminkana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan isbeddelladii ka jirayay wararka qiimaha xoolaha iyo sayladihii ay inaga soo gaareen aan ku bilaabay magaalada baydhabo isbeddel xoog leh ayaa ka jiray qiimaha geela waxaana suuqa ku soo kordhayay iyana adhiga iyo lo'da oo waayadii dambe iyagu ku yaraa xoolaha ugu badan ee sayladaasi lagu kala iibsanayo ayaa ah dhoofka iyo qalliinka geela dhoofka ah heerka koowaad waxaa toddobaadkan sayladaha magaalada baydhabo lagula kala wareegay soddon milyan oo shilin geela qalliinkuna waxa uu sayladahaasi ka marayay toddobiyo toban milyan adhiga dhoofka ah ayaa laba milyan iyo shan boqol oo kun oo shilin heerkiisa koowaad lagu kala siista baydhabo toddobaadkan qalliinka waa adhige ayaa isaguna waxa uu sayladaha magaaladaasi ka marayaa milyan iyo saddex boqol oo kun oo shilin lo-da birimada ah oo iyadu dhowrkii bilood oo ugu dambeeyeyba aan sayladaha magaaladaasi lo lagu kala iibsan ayaa heerka birimada ah ee koowaad waxaa toddobaadkan la kala siistay saddex iyo toban milyan lo-da qalliinka ahina waxay sayladaha baydhabo ka joogtay shan milyan oo shilinka soomaaliga ah dhinaca magaalada gurceel ee gobolka galguduud adhiga daabaxa ah heerkiisa koowaad ayaa sayladaha magaaladaasi lagu kala siistay ee toddobaadkan lixdan iyo shan doolar adhiga jarka ahi waa siddeetan doolar orgida jaqiiqda ah sayladaha magaalada gurceel waxaa toddobaadkan la kala siistay afartan doolar geela dhoofka ah sayladaha magaalada gurceel waxaa heerkiisa koowaad toddobaadkan lagula kala wareegay ee toddoba boqol iyo konton doolar geela dhaqaalka ahina waxa uu sayladaha magaaladaasi ka joogaa ee kun doolar halka geela qalliinka ahi uu sayladaha magaalada gurceel ka joogo lix boqol iyo konton doolar dhinaca gobolka gedo magaalada baardheere awrta waaweyn ayaa toddobaadkan heerkiisa koowaad waxaa la kala siisanayay shan iyo labaatan milyan oo shilin dhaqaalka rimayga ahina waa labaatan milyan qaalmaha een afar jirka ahi sayladaha magaalada baardheere waxay ka joogaan afar iyo toban milyan geela gowraca ah ayaa sayladaha baardheere ka jooga shan iyo toban milyan lo-da dhadiga ah iyo sayladaha baardheere waxa ay toddobaadkan ka joogtay lix milyan oo shilinka soomaaliga ah dibida dhoofka ah heerka koowaad waxaa baardheere la kala siistay saddex iyo toban milyan lo-da gowraca ahina waxa ay ka joogtaa sayladaha magaaladaasi afar milyan oo shilin dhinaca ariga dhoofka ah heerkiisa koowaad waa laba milyan iyo shan boqol oo kun oo shilin halka ariga qaliinka ah ama gowracu uu sayladaha baardheere ka joogo siddeed boqol oo kun oo shilin qiimaha xoolaha iyo sayladihii ay naga soo gaareenna intaasi ayaynu ku ekeynaynaa
halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
dhegaystayaal weli waxaynu bartanka uga jirnaa idaacaddeenna maanta iminkana baardheere kumanaan qoys oo ay fatahaadda webiga jubba barakicisay ayaan helin gargaar bini'aadanimo kuwaasoo qaarkood ay ku dhibaataysan yihiin gudaha iyo weliba bannaanka fatahaadda oo isugu jirtay mid uu sameeyey webiga jubba iyo daadad ka dhashay roobka dayrta oo iyaguna magaalada ku soo rogmaday ayaa waxa ay si weyn u saameeyeen ee guryaha xaafado ka tirsan magaalada baardheere sidoo kale waxa ay baabi'iyeen boqolaal beerood oo ku yaalay deegaanka waxaana fatahaadda iyo weliba ee daadadka soo rogmaday ay baardheere ka bilowdeen bartamihii bishii oktoobar guddiga gurmadka fatahaadda webiga iyo weliba daadadka soo rogmaday ee magaalada baardheere waxa ay sheegayaan in gurmad yari uu yimi magaalada ilaa afar kun iyo shan boqol oo qoys ayay tilmaamayaan in xaalad nololeed iyo weliba mid bini'aadanimo ay ku haysato ee gudaha iyo weliba bannaanka magaalada baardheere iyadoo beeralayduna ay khasaaro weyn ama khasaare xoog leh ay dareemayaan wariyaheenna axmed cumar saalixi ayaa arrimahaasi waxa uu ka waraystay guddoomiyaha guddiga gurmadka fatahaadaha ee degmada baardheere ahna agaasimaha arrimaha bulshada ee maamulka degmada baardheere xuseen cabdulaahi xalane waxaa barakacday wax alla wixii beeralay sheegan jiray oo horta beer ahayd in la arkoo la dhex imaadaa fiican dadku markay wararka dhegaystaan inta badan khiyaali ama been bay u qabaan baardheere deegaamkeeda iyo nawaaxigeedana boqolkiiba siddeetan horta waxay ku noolaayeen soo saarka beeraha
waa tahay markaa dadka barkacay tiradooda intee ayay la eg tahay xaaladda ay ku sugan yihin haddase waa sidee weli ma jiraan wax gargaar oo soo gaaray sida rasmiga oo xalaasha ah waa afar kun iyo shan boqol oo qoys waayo waxayna ku barkaceen duleedyada magaalada ay joogaan waayo wax guri ahoo haray guri un dhagax ahoo aad u adkaama ogaya ma jirin agab ma jirin musqulo ma jiraan nadaafad ma jirto caafimaad ma jiro raashin ma jiro hooy ma jiro midaas ayadaa xaaladooda hoose wax hadda ka soo jawaabay waxaa jiro afar boqol iyo sagaashan iyo shan qoys oo dowladda ay soo gaarsiisay qadar jaarati ay soo gaarsiisay dhinaca hoyga ah bacya iyo teendhooyin iyo joodaryaal sisiyeryaal ay soo gaarsiisay wax soo gaaray gacantaanada dadkaasna afarta kun iyo shanta boqoleh ay wax ka gaareen afar boqol sagaashan iyo shan qoys baa ka jirta waa tahay ilaahay hadda degmada waxaa soo gaaray laba diyaaradood oo sida qalabka hoyga ah gargaarkaasi ma lays odhan karaa waa mid ka turjumaya baahida ay qabaan barakacayaasha laba diyaaradood oo la soo gaarsiiyey meesha waa kuwaan ii sheegaya afar kun iyo shan boqol oo qoys baa barakacday sida runta oo bannaan fadhida afar boqol iyo sagaashan shan qoys baa wax la siiyey labada diyaaradood sheegaysaanba waxaas ma ka turjumi karaa ma gaari karaa ma la ekaan karaa ma ku filan yahay maya boqolkiiba saddex boqolkiiba afar xitaa kuma dhammo haddana kama ma been kama sheegayno waabana soo gaareen inta ayada intaasayna ku gaareen oo hadda caawa gacantooda ay ku jirtaa laakiin yaa badan kuma jiraan waxaan sheegaya beeralayda baabaayso kuma jiraan tuulooyinkii uu roobka ku wada dhuftay oo dadku qaarkood ku dhammaadeen afar iyo toban qof meelay biyo kala tageen baa laga helaa soonaha baardheer waxaa sidaa ayadaa hadda macnaha gobollada kale ama degmooyinka kale looga jawaabay weli looga jawaabay la'yahay aniga barnaamijkan si rasmi oo xalaala looga jawaabi la'yahay ama il gaara loogu fiirin la'yahay ama waftiye qaasoo gaara loogu soo diri la'yahay oo dowladda ama iskaga dhiga tiraysa ama iskaga ina tiraysa ma garanayo aniga taas ma dhici kartaa mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo dadka iyo mas-uuliyiinta kale jubbaland inay qabaan fikir ah fatahaadda ka dhacda barer inay aad u hooseyso maamulkii degmadaa hadlay xubnihiisa kala duwan baa hadlay odayaashii dhaqamkaa hadlay golaha odayaasha hadlay ururka hooyooyinka hadlay dhallinyaradiibaa hadashay waxgaradka o dhan baa ka hadlay ilaa yoomal haadaa iyo saacaddan inta ka dhexaysana wixii naga soo gaaray waa afar boqol iyo sagaashan shantaas qoys waxay saakadan dad baa diyaarad lagu wada qaaday guryaha biyo cuneen mas baa cunay laba qofaa diyaarad hadda saaka lagula cararay xamaray jiraan waxay masaskaas ku cuneen biyihii socday uurkooda waxa weeye yaxaaska hadduu dadka cunayo halaqi hadduu dadka biyaha ku dhex cunayo gaajada hadday dadka ku dhex cunayso biyihii caafimaad darradii dadka hadday biyaha ku dhex cunayaan haddii annaga ana ka aamusin hadday jawaabta saas tahay dembigeeda dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamul goboleedka jubbaland baa iskale waata ugu dambeyn jaaridaha dibadda iyo ganacsatada soomaaliyeed waxay bilaabeen ololo dhaqaala ururo loogu samaynayo magaalooyinka beledweyne iyo bardaal maxaa hortaagan ganacsatada gobolka gedo iyo jaaridaha ka soo jeeda gobolka in ay caawiyaan dadka deegaanka dhibaatada ay ka soo gaarto fatahaadaha webiga iyo daadadka roobabka ganacsatada gobolka gedo kolley haddeer anigoo cillad hortaagan ma aqaano way ogyihiin dhibka ka dhacay baardheera sidoo kale ayagana waa loo sheegay wax hadda deeq ah ama gurmad ah oo ka soo gaaray dadkaas reer baardheer oo ayaga ehelkoodeena ma arkin aniga dee inay kala lax jecloodeen nin walba dhaqaalihiisa uu ceshanayo iyo sadaqadaba ina rabin iyo gurmadka iyo dadka uu inay de maxaan maxaan ku dhahdaay ay dowladda ku hadlaynayaan ma garanayo waa gartay haddii ay jirto gargaar yari waa maxay baaqa aad u jeedinaysaan dadka soomaaliyeed dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland qof kasta oo islaam ah muslim ah oo maanta wax haysta oo dadkaas asagaa ehelka u ah u gargaari kara hay-adaha samafalka ah hay-adaha oo nooc kastaba le ama injo ha aadeen ama local ha aadeen ama international ha aadeen dowladdii federaalka oo waddanka soomaaliya maanta iyada wakiilka kahayd aabbaha u ahayd maamul goboleedka jubbaland madaxdiisa madaxweynihiisa iyo ku-xigeenkiisa iyo wasiiradiisa iyo goladiisa iyo baarlamaankiisa oo dhan dhammaan anigu intaba waxaan leeyahay horey baan fartiin inkugu soo farnay iin soo gaarsiinay iin soo gaarsiiyey in la dhegaystay waan jeclahay si caam ah iyo si khaas ahba jaaliyadaha islaamka ama soomaaliya oo dibadda jiro ganacsatada waxo dhan horey baan oga wada hadalnay una soo gaarsiinay mar labaad weeye hadda war dhibaatadii ayada ahayd waa wax taagan waa waxaan isbedel weli laga helin oon lagu helin oon loo dadka asaga aan wax loo qabanin waxaan inkugu baaqayaa gurmad baa laynka rabaa garab istaag baa laynka rabaa waxaa la rabaa dadkaas in loo arko waxa ay qabaan war waxaan anaga sheegayna waa xaqiiq war waxa meeshaan ka dhacay u soo gaara waxaanan leeyahay oonan kugu baaqaya oan kana codsanaynaa u soo gurmada dadkiinna iyo dadka barakacay oo sidaas ay dhibka ku qaba degmada baardheer wuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa xuseen cabdulaahi xalane agaasimaha arrimaha bulshada ahna guddoomiyaha guddiga gurmadka fatahaadaha ee degmada baardheere oo u warramayey waryaheenna axmed cumar saalixi dhegaystayaal sida aan horeyba idinku sheegay codadka ay dhegaystayaashu inooga soo duubeen meelo kala duwan ayaa qayb ka ah barnaamijkeenna maanta aan ku bilaabay codadka dhegaystayaasha dhegayste cod nooga soo duubay deegaanka laasoole ee hoostaga degmada caabud waaqi ee gobolka galguduud ayaa waxay cabasho ka muujinaysaa kaneeco dhibaato ku haysa deegaanka dadka deegaanka oo aan adeegyo caafimaad lahayn ayaa u baahan marya kaneeco sida ay gabadhani sheegayso asalaamu calaykum waana salaamay raadiyo ergo waa gabar shugr la yidhaahdo oo joogta degmada laasoole oo ismaarta magaalada caabud waaq waana salaamay waxaana waxaa joogta kaneeco aad iyo aad dadka u saamaysay doog iyo diraacba waxaan ka codsanaa raadiyo ergo iyadaa qaybta bini-aadnimada ah inay isbitaallada iyo meel kastaba la keeno maro laga xirto kaneecada kaneecadu aad ayay dadka u saamisay dadku aad ayay u wada jiradaan isbitaallana ma lahan tuuladu dhegayste kale oo cod nooga soo duubay deegaanka xaarxaar ee gobolka mudug ayaa waxa uu leeyahay roobkii dayrta ayaa deegaanka si wanaagsan uga da-ay laakiin waxa uu roobkaasi dumiyey musqulihii sida uu dhegaystahani ku warramayo wuxuu sheegay in tuulada ay hadda ku arkeen xanuunno ka dhashay nadaafadarida iyo musqulaha duunsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haji waa gobolka mudug gaar ahaan galmudug xaarxaar d b c ga xaarxaar walaalayaal waxaan codsanaynaa magaceyga saddexaan waa cabdirasaaq diiqsi mahad maxamed waxaan codsanaynaa roobka ilaahay uuna siiyey mandarka ayaa suriyaashii naga dumeeyey marka waxaan u baahanahay in suriyaashaas hadii wax hay-adaha ama ay jiraan wax naga caawin kara markaas ay naga caawiyaan xanuuno fara badan ayaan ku aragnay sida shumbiyoodka iyo mantag iyo xanuuno fara badan iyo ciyaalkii waxumayaan assalaamu calaykum radio urga waan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ergawaha loo dhiibo waa sheegtaa waa la sii cuntaa weli waa codadka dhegaystayaasha ee dhegayste kale oo cod inooga soo duubay ee tuulada kalabayr ee gobolka sool waxa uu yidhi waxaan ahay hal abuure naafa ah waxaan ku suganahay tuulada kala bayr ee gobolka sool dhegaystahani waxa uu sheegayaa in dad badan oo naafo ah oo deegaankaasi ku nooli ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo oo iyaga u gaar ah assalaamu calaykum reeriyo wergo magacaygu waa abwaan ismaaciil faarax ahna abwaan naafa naafa ah oo jooga go- degmada kalabaydh ee gobolka sool ismaaciil faarax aadan horeyna uga soo hadli jiray reeriyo wergo walaalo waxaanu ka cabanaynaa aanu sheegaynaa dad boqol laba boqol oo qof ka badan oo dadweynaha soomaaliyeed ah ayaa gobolkan degmadan kalabaydh curyaanaa laga hala maskaxdala marka hay-adda jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ee beeraha iyo cunnada efaw iyo hay-adaha kale ee aan dawliga ahayn iyo dowladda soomaaliya waxaanu ka codsanaynaa dadka in gargaar looga soo gaaro kaalmo naafadu iska leedahay oo aan lala lahayn anigana sanadkii labaad baa waxay dilay qof shacaba anigu lugahayga waan qabay haddana waan lugala ahay walaalow arrinta aanu ka cabanaynaa wataa dad laba boqol oo qof ka badan baa deegaamadan ku dacadaraysan cidina wax ma siiso cidina gargaar ma siiso waana wada naafa afar naafada afar qaybood bay isugu jirtaa mid maskaxdaa mid lugahaa mid gamcahaa mid axdaba ka fadhiyo aan kici karaynin marka walaalo dadkaasaan u sheegaynaa hay-adaha dawliga iyo kuwa aan dawliga ahayn dadka naafada ah iyo dadka aan naafada ah inaan waxba la isugu darin reer iyo ergana oo arrimaha bini-aadamnimada soomaalida u qaybsan yahay baanu maanta xogtaa la wadaagaynaa jaaniskaa lay siiyey galab wanaagsan dhegaystayaal idaacaddeenna ayaynu bartanka uga jirnaa waxaadna naga maqlaysaan redio ergo iminkana magaalada baydhabo dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey waxa ay isbeddel ee ku samaynayeen hanaanka garsoorka iyadoo garsoorayaal cusub loo qaatay maxkamadaha degmada baydhabo iyo weliba qaar ka mida degmooyinka kale ee dowlad goboleedka koonfur galbeed hawsha ugu badani ee isbeddelka garsoorka iyo weliba dib u habeyntiisu waxa ay hadda ka dhacday magaalada baydhabo hanaankii hore ee garsoorka ee muddada soo jiray ayaa lagu tuhmayey musuq maasuq waxaana la sheegay dadku inay ka niyad jabeen inay maxkamadaha la tagaan kiisaskooda haddaba haatan waxaa magaaladaasi ka socda wacyigelin loo samaynayay qaybaha kala duwan ee bulshada oo uu maamulku wado kaas oo bulshada la doonayo in lagu qanciyo inay dib ugu laabtaan maxkamadaha oo kiisaskooda ay geystaan iyada oo si weyn ee loola dagaalamay ee musuq maasuqii dadweynuhu ay tuhunsanaayeen iyo weliba in kiisaskan si cadaaladaha loo qaadin haddaba wariyaheenna muxuyadiin xasan maxamed xusni ayaa waxa uu dood u qaybiyey agaasimaha waaxda garsoorka ee wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya maxamed maxamed xasan iyo weliba aqoonyahan iimaan samaan maxamed oo isaguna ah ee ka tirsan aqoonyahanka iyo bulshada rayidka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaana uu dhex dhigay bal sida hadda waxay u socdaan iyo weliba isbeddelka laga doonayo in hanaanka garsoorka uu ka muuqdo inuu ku socdo wadda saxa waxaana dooda ku horeynaya agaasimaha waaxda garsoorka ee wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed maxamed xasan maadaama waktiyadii dambe burbur iyo waxyaaba badan lagu soo jiray aynan dadka ka wareynin inay maxkamado oo cadaalada ay jiraan ama dad aqoontii iyo xirfadii iyo kartidii looga talagalay le aynan joogin aynan ka wareynin sidaa daraaddeeda wasaaradda cadaaladda waxay go'aansatay inay wacyigelin samayso oo guud ahaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ay u samayso walow haddaan bilowga aan ka bilownay magaalada tanbaydhabo insha allah marka saasay ku saabsan tahay wacyigelinta guud ahaan marka waxaan u gartay wacyigelintan in bulshada loo sheegayo in qaybihii garsoorka iyo maxkamadihii in dhowaanahan dhalinyaro cusub la qaatay oo aqoon-yahanaa wax bartay waxaan soo dhaweynayaa iimaan bal waxay iga warantaa markii hore cadaaladda koonfur galbeed say ahayd ama maxkamadaha bismillaah iyo raadiyo ergo oo fursaddan aan rabo inaan wixii raygayga inaan uga faa'iidaysta aan rabo teeda xigto kolley baa markii hore annagu ma nihin dad hadda dhinacyada kale ka yimid maanaanu nihin dad odayaal ahoo waddanka ku noolo eeridan iyo dhacdooyinkii isxakaagay iyo maamuladii horreeyey iyo howlahaas si fiican ula socday baynu ahayn markay sidaa tahay si kooban haddaan u sheego magac ahaan maxkamaddii waa la dhihi jiray way muuqatay wax lagu kalsoonaan karana ma jirin maxkamadooyinkaas oo sidii maxkamadaha adduunka ay isku daba yaaleen ay iskugu daba taallo ayaa meeshii ka jirtay balse waxaa ka soo hoos baxay oo aan la yaabnay wax maxkamadii soo xukunto oo la yidhaahdo waa kasaay oo maxkamaddii go-aankaasay gaartay aakhirkii oo maxkamadda sare ha ugu sarrayse ayaa waxaad arkaysaa kaliya hebelaad diiday iyo arrintii maxkamadda ma soconaysee maxay ahayd oo xeer jajab baan gelaynaa meel waxaad arkaysaa qof maxay ahayd oo dhibaato la kulantay oo maxay ahayd oo dhib badan soo bandhigday oo saddex maxkamadood iyo afar maxkamadood laisla maro maxkamad sare u dambayso oo taliya hebelaad diiday laleeyahay ayaan soo marnay waayahay hadda agaasimo waaxeedka oo wasaaradda garsoorka ka tirsan cadaaladda wuxuu leeyahay shaqaale cusub baa la qaatay dhalinyaro firfircoon baa yimid aqoon-yahano ah dadkii hore waa la bedelay dib waxbeen baa socoto bal taas ma bedelaysa wixii hore u jiray kolleyba arrintan hadda la sheegaayo muuqaal ahaan iyo sida ragga ka tirsan ay u sheegayaan kolleyba hadda waa wax oo muuqdo oo sida hadda ani aan u arko abaabulka iyo wacyigelinta iyo wixii hore waa ka raysanaysaan dadka laleeyahay oo wacyigelintii socoto annagu bulsho ahaan waa u jeednaa laakiin se haddee waxaan dhihi karaa dadkaas brosesley hadda ku jiraane ee tallaabooyinkooda iyo wax fiicanoo ayaga afka ka sheegayaan goortay hagaagi doonaan iyo say noqon doonaan aniga hadda intaasaan ku ammaanayaa oo hadda aan dhahayo oo ani tooskayga aan aan ula kulmay ma jirto balse waxaan rajaynayaa kolleyba horta qof wax bartay mar waliba qof aan wax baran inuu inuu dhaamaa agtayda ayay ka tahay daaranka waa usoo noqonaya waxaan ku noqonaya agaasimo waxeedka wasaaradda garsoorka cadaaladda ka tirsan bal waxaad iga warantaa dhalinyaradan la qaatay iyo maxkamadihii ma la tegaya hadda oo inuu isbedel dhacay maadaama aad u sheegteen ma lagu kalsoon yahay oo dadka dacwadaha qaba aad ma u tagaan maxkamadaha haa runtii tusaale markaan usoo qaato aniga waxaan ribood gareeyaa ama ribood ka soo qoraa maxkamadaha bil kasta monthly report aan sameeyaa bishii ugu dambeysay kiisaskii la qabtay haddii loo eego kiisaskii hore ama bishii tan ka horreysay haddii loo eego aad bay u kala fogiin taas waxaad ka dareemaysaa inay dadkiina meesha imaanayaan taa aniga oo sii raacaya dad kiisaska awalkii hore waxaad arki jirtay kiis oo weli iska dhimano oo bandhina kiis weli socdo wax badanaad arki jirtay walow kiisaska dhan ay wada dhammaanaynin boqolkiiba siddeetan waxa waaye hadda kiis waa wada dhammaanayo oo dadkiina ay ku ganacsan yihiin wixii la xukumana aynan jirin way soo noqotay iyo nidaamkaas waaye aynan jirin waayahay iimaan dadweynaha sidee ugu kalsoonaan karaan isbeddelka dhacay dadweynuhu horta kalsoonidooda horey ay usoo jajabtay horey ay usoo burburtay ayaga oo cadaalad u baahan ayaa wax badan meel cidlaa ku dhaceen maxkamada maanta go-aankaada gaartay ayagoo isle ayaa haddana qof dad aan maxkamad u qalmin ayaa si kale u galeen dadka niyadooda aaday u fogaatay haddii wacyigelintan in loo wado oo maxay ahaydoo la dhadhan siiyo oo meesha ay faa'iide ugu leedahay la tuso oo laalushkan tirada badan oo ayaga maxay ahaydoo lasoo marsiiyeyna meel laga saaro oo wax dabagal leh oo isla xisaabtan leh oo wanaagsan hadday arkaan niyaddooda ay soo laaban kartaa kalsooni toban sano ku dhawaad soo lumaysay kolleyba laba bilood iyo saddex bilood iyo afar bilood kuma soo laabanayse haddii si kasta aad u fiican tahay wixii lasoo maray ayaa dhig ayaa ayaa ka guuxay cadaaladda meelaha tiirka koowaad oo ummadda maxay ahayd looga faa'iidey karo oo xukunkana lagu jeclaan karo waay ugu dambayntii agaasime wacyigelinta ma baydhabo keliya ka socotaa mise koonfur galbeed oo dhan wacyigelintu dabcan wax kasta marbay bilowdaan meel meelna waa laga bilaabaa hadda waxaan bilownay wacyigelintii facekii koowaad insha allah waxaan rabnaa bilahan soo socda iyo isbuucyada soo socdana dhammaan inaan gaarsiino guud ahaan koonfur galbeed saddexdeeda gobol iyo siddeed iyo tobankeeda degmo si ay dadka koonfur galbeed ay u helaan ama ay u ogaadaan inay jirto maanta cadaalad ay ku kalsoonaan karaan ay jirto koonfur galbeed marka dadkeenana insha allah waxaan dhihi lahayn inay yimaadaan xaruntooda ayaga oona lacag ka bixin way mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen agaasimaha waaxda garsoorka ee wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed maxamed maxamed xasan iyo weliba aqoon-yahan iimaan samaan maxamed oo ka mid ah aqoon-yahanada iyo bulshada rayidka ah ee koonfur galbeed waxaana doodaasi oo ku saabsanayd ee dib u habaynta hanaanka garsoorka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo oo haatan bulshada la doonayo in lagu qanciyo inay maxkamadaha geystaan kiisaskooda qaybinaya wariyaheenna muxyidiin xasan maxamed
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
iminkana haddii aynu eegno mar kale codadka dhegaystayaashu ay meelo kala duwan inooga soo duubeen tuulada banaaney ee hoos tagta degmada beledweyne ee waxaa cod nooga soo duubay dhegayste een halkaasi jooga ee wuxuu sheegay in dad badani ay ku dulbarakaceen kuwaasoo ka tegay magaalada beledweyne ay tuulada tageen dhegaystahani waxa uu sheegayaa in dadku ay u baahan yihiin marya kaneeco iyo cunto asalaamu calaykum radio ergo waa idin salaamay codka bilaadanimada walaalayaal waa idin salaamay magacaygu waa xasan faarax waxaan joogaa magaalada beledweyne gaar ahaan tuulo hoos timaado la yidhahdo banaaney waxaan ahay dadka deegaanka hore u deganaay ee lagu soo farqaxay guryaha waxaan gurigeyga waxaan ku deganahay shan qoys ilaa lix qoysaan ku deganahay gargaarku wax yar ayaana soo gaaray kaasatan biyaha xitee nalama siiyo mararka qaar waa nala siiyaa marna waa naga dhaafaa wax yar ayaa tuulada la keenaa waxaasune wax dadka kala gaara ma ahan dhammaan kuwa qolada gargaarka bulaadinimada fidaneed waxaan usheegayaa tuulada dad baa baahan bacooyin bay rabaan markanaacada marada laga gelaya ayay rabaan oo soomaalidu ay siiri utaqaano aa laga rabaa tuulada walaalayaal waxaan usheegayaa ina dadka ay gargaar soo gaarsiinay dadka wada dhardiyaan dadka kisbay siinayaan kistaasna waa inta siiyaan iska tegayaan markaasna idaacadaha ayay waxay ka leeyihiin waxbaan siinaa tuulada wax baan geynay shalaytu waxay dhahayeen shan boqol oo qoys ayaan soo siinay waa been rubacyo ayay dadka u geynayaan markaas dadkii wankii isku soo dudaan waa la isku korlaynayaa dadaan waxba haysanayo dadaan wax haysta waa la isku duraa dadka inaan la wada sino iyo inaan wax la wada siinba urkama dhexey waana islaamaya radio ergo maalin wanaagsan isla dhegaysto kale oo gabadh ah ayaa iyaduna cod midkaasi la mid ah waxa inooga soo duubtay tuulada banaaneye ee hoos tagta degmada beledweyne iyadu waxay ka mid tahay gabadhani dadka iyagu ka barakacay beledweyne ee tuuladaasi tegey asalaamu calaykum radio ergo waan islaamay salaam sare dhammaan nuuriyaasha iyo dhegeystayaashaba waxaan leeyahay maalin wanaagsan oo qurux badan salaam sare magaca waa siman faarax waxaan joogaa tuula deegaanka banaan ee hoos tagta beledweyne dadkii qaxootiga soo qaxay baan nahay dadku waa wax meelaha waa laga qaqaataa maxay ahaatay dadka wax looma siiyo fis yar ayaa la siiyaa boonooyin yaraa meelaha lagu dhiibaa markaasna waa isku dagaalayaan dadkii dadna wax waa la siiyaa dadna wax lama siiyo dhammaantiin waan islaamaya radio orgo
galab wanaagsan dhegaystayaal waxaad inagala socotaan rediyo ergo mawjadaha gaagaaban efemyada baraha bulshada iyo websayte-ka ayaad inaga maqlaysaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka arrimaha xoolaha ee dhaqasho iyo maxamed xasan maxamed
kulanti wacanna dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii dhaqasho ee xanaanada xoolaha toddobaadkanna waxaan ku eegaynaa cudurka caalka oo ay xoolodhaqato kala duwani na soo weydiiyeen waxaana marti inoogu ah cabdideeq maxamed yuusuf oo ah dhakhtar xoolaad kana tirsan hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw xafiiskeeda soomaaliya isagoo ku sugan magaalada hargeysa xanuunkan caalku had iyo jeer waa xanuun aad iyo aada u badan deegaanka soomaalidana ku badan islamarkaana ah xanuunada ugu muhiimsan xagga dhaqaalaha markay noqoto ee saameynta kule dhaqaalaha xoolaha ama garansa dhaqaalihii laga heli lahaa xoolaha saameyn weyn bay kuleeyihin waa garta sababtay ugu leeyihin waxa weeyaan kow horta marka koowaad hore looma dareemo dhibaatadiisa marka waa xanuunadooda chronica ee muddada dheer qaata inaad dareento
waa garta marka marka had iyo jeer waktiyada roobku da-ana waabu bataa oo dulinku wuu bataa marka waxa dhacaysa xanuunadani saameynta ay leeyihin waxa weeye neefkii wuxuu haystaa biyo ku filan wuxuu haystaa maxaanku idhahdaa doog ku filan tusaale ahaan haddana neefkii maaxi maayo ama sidii aad jeclayd neefkii caano fara badan soo deyn maayo oo caano badan kama maali karaysid haddana neefku waxaa laga yaabaa inuu xaalad wanaagsan ku jiro wakti fiican oo barwaaqaan inuu ku jiro waanay badan tahay bulshadeena maxaa keena caalkana
caalka waxaa keena dulimada helmemska had iyo jeer aaf afka qalaad lagu yidhaahdo amaba maxaanku radaa womiska maxay af soomaali maxay ku yihiin af soomaali maxay ku yihiin
af soomaali had iyo jeer waxay ku yihiin allahuma salli calaa maxamed waxaa lagu yidhaahdaa adigu dulinka caloosha gala gooryan absolutely gooryan baa ladhaha gooryaanka caloosha okay gooryaanada caloosha si wanaagsan si marka marka xanuunadan caalka waxa keenaa way kala duwan yihiin oo gooryaanka markaad eegto intaasoo noocoo kala duwan buu leeyahy meelaha uu ku dhacana waxa ugu badan ama meelaha uu ku nool yahay jidhka marka la eego waxa ugu badan caloosha iyo xiidmaha laakiin wuu ka gudbi karaa oo waxa uu tegi karaa beerka waa qaar baa ka taga oo waxay tagaan maxaan ku dhahda sambabka oo waxaa laga yaaba neefkii laad aragtay soo qufacaya dabeetana waa daweyn kartaa markay sambabka ku dhacaan waxay inta badan dadku markay qufacaan waxay moodaan inuu hayso maxaan ku dhahda sambabku inuu xanuunayo sambabkaa xanuunaya laakiin waxay ku daweeyaan antibiotic dabadeetana waa daweysmayo waayo wuxuu ubaahan yahay xanuunka shayga laga daweynaya marka had jeer meelo kala duwan buu jirka ku dhacaa ilaa waxa ay gaaraan maskaxda qaarkood qaarkood baa indhaha gaara marka xanuunada caalka la yidhahda af soomaaliga caal baa xaggan magarasa waqooyiga laga yidhahdaa marka xanuunada la yidhahdo caalka waktiyadan barwaaqada aada buu badanyay waa garta
xanuun la arkayo oo neefkii aada markaba ka arkayso neefku soo dhacayaana maaha
waa garta
marka bulshadeena waxaan ku wacyigelinaynaa xanuunkaasi maadaama oo uu dhaqaale ahaan caanihii hoos u dhigayo neefka korriinkiisii hoos u dhigayo tarantii neefka hoos u dhigayo maxaan ku lehy neefka hadduu doono mararka qaarkood kaaba dili karo in si xiliyaalo ah looga daw loo loo loo siiyo dawadan caalka
waa garta marka xilli kasta oo barwaaqo la gelayo marka barwaaqada sidaa loo gelayo waxa fiican in qofku uu maxaan ku dhaha ku sameeyo deworming amaba uu siiyo dawooyinka caalka ee sharuubadan caalka iyo wixii u dhigmaa uu siiyo isagoo la tashanaya adeegaha caafimaadka xoolaha ee deegaankiisa aad iyo aad bay muhiim tahay bulshadeenna iyo inay isku xidhnaadaan dadkan daryeelayaasha caafimaadka xooluhu waa garta
marka xanuunada caalkuna sidaasaan maaragtay ayaan guud ahaan isaga u dulmari lahaa hal waxaan kaa weydiiya caalka xoolaha ma isqaadsiiyaan mise waa un waxun dulinka unuga soo gudba
xooluhu iyagu isma qaadsiiyaan laakiin deegaanku ka soo qaadanaya markaa neefkii had iyo jeer markuu caalkii ku dhaco gooriyaankani marxalado kala duwan buu maraa maruu eg yahay ama maxaan kula ku yahay baa jirta oo dhulka maxaan kula u dhacayo marka neefku markuu hadii jeer gooriyaanku ku bato wuu dabadu kasii deynayaa oo saxarada ayay raacaysaa dabadeetana deegaankii ku dhawaa markuu dhigo neefka kalena halkaasu ka qaadanaya
waa gartay oo magaranaysaa halkii doogii iyo maxaan kula meeshii la wadadeeqayay ayuu ka qaadanaya neefka kale laakiin sida ay isuu gudbiyaan had iyo jeer waa sidaas isaga u dulmari lahaa hal waxaan kaa weydiiya caalka xoolaha ma isqaadsiiyaan mise waa un waxun dulinka unuga soo gudba
xooluhu iyagu isma qaadsiiyaan laakiin deegaanku ka soo qaadanaya markaa neefkii had iyo jeer markuu caalkii ku dhaco gooriyaankani marxalado kala duwan buu maraa maruu eg yahay ama maxaan kula ku yahay baa jirta oo dhulka maxaan kula u dhacayo marka neefku markuu had iyo jeer gooryaanku ku bato wuu dabadu kasii deynayaa oo saxarada ayay raacaysaa dabadeetana deegaankii ku dhawaa markuu dhigo neefka kalena halkaasu ka qaadanaya
waa gartay oo magaranaysaa halkii doogii iyo maxaan kula meeshii la wadadeeqayay ayuu ka qaadanaya neefka kale laakiin sida ay isuu gudbiyaan had iyo jeer waa sidaas kaasi wuxuu ahaa cabdideeq maxamed yuusuf oo ah dhakhtar dhinaca xoolaha ah iminkana waa qayb ka mid ah xoolodhaqatada fariimahooda codadka ah noo soo duubay
assalaamu calaykum radio ergo waa idin salaama dhammaantiin idaacadda iyo shaqaalaheeda waxaan kasoo hadlayaa tuulada korodhi ee hoos timaada magaalada hobyo u jirta boqol iyo labaatan kilomitr gobolka mudug waxaa magacayba wax ismaan cali salaam walaalayaal waxaan ka cabanaynaa kuleyl aada u daran iyo abaar roobkii oo naga soo daahay motoorkii oo naga hallaabay xaalad bini-aadanimo oo meeshaa ka jirta intaa waxaa noo dheeriya xoolihii oo naga jirsan cudur la yiraah aanan aqoonin wax la yiraahdo oo aan anagu dhabar jibsho u naqaano unbaa ah xoolihii nooga dhacay oo dhabarka kala jabayo oo neefku si u socdo uu dhabarku kala furfuranayo lafta dhabarka o dhan aa kala furfuranaysa wax la yidhaana ma naqaan wax lagu daaweyna ma naqaan waxaan rabnaa in talabixina laka siiyo cudurkaas neefka xoolaha ariga dhabarka ka jebinaya in talabixina laka siiyo ayaan rabnaa asalaamu calaykum walaalow waxaan ahay dhegeysto joogo tuulo barwaaqo oo ka tirsan gobolka gado waxaan dhakhaatiirta la xiriirta ra-yo erga weydiinayaa ariga deegaankaas ayaa waxaa haya cudur cudurkaas isaga ah neefka wuu qandhanayaa wuu qufacayaa xaar buu leeyahay feeraha iyo luqunta iyo wuxuu ku leeyahay calaamad diilin ah oo dhawartow seexatay ah oo aad mooda in far lagu jiiday xanuunkaas isaga ah waa mid kusoo noqnoqda gobolka walaalle waxaan weydiinaya dhakhaatiirta raayo erga waana salaamaya lasoo xiriirta in ay xanuunkaas ii sharaxaan wuxuu yahay iyo waxa lagu daaweyn karo asalaamu calaykum raadiyo ergo kuwaasina waa xoolodhaqatada ka soo qayb qaadatay barnaamijkeena dhaqashow intaas ayaanan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijkeennii toddobaadkan anigoo maxamed xasan ayaana idiin soo saaray waxaan idinkaga tegayaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
galab wanaagsan dhegaystayaal sida aad codadka dhegaystayaashu ay meelo kala duwan inooga soo duubeenba ku maqlayseen waxaa magaalada beledweyne labadii toddobaad ee ugu dambeeyey ku qulqulayay gurmad tiro badan oo xooggiisu ka imanayay shacabka soomaaliyeed ee magaalooyinka gudaha ku nool iyo dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo iyaduna diyaarado ku daabulaysay gargaar kala duwan laakiin weli qoysas tiro badan oo fatahaaddu barakicisay ayaan gurmadku gaarin oo ka cabanaya nolol xumo qaar ka mid a dadkaasina waxaa la kulmay wariyaheenna magacayga faaruun maxamed xabtaa la yidhaah waxaan ka soo qaxay buudaweyn wax gargaara ka horna ma helin kadibna ma aana helin intii aan joogi jirana wiil wiilkii ii shaqayn jirana agoon waxa iga bireeya shabaab waxaan jeclaa lahay lacag lacagaan jeclaa lahay ilaa waxaan iska ahay qof agoon leeya qof waxaan iska ahay waayeela lacagaan jeclaa lahay waxaan ka soo qaxay xaafadda shaahmacaan wax gargaarhu lama soo gaarin magacayguna waa basin maxamuud cusub saameyn aad u weyne lagu yeelatay dal lagama dilin laakiin waa dhib aad inoo geysatay ilaaha gargaar laga helaa laakiin waxa laysoo gaarsiiyay haddaan ka hor ma jiran haddaan kadib laysoo gaarsii duun walaal horta si aad iyo aad waxaad u soo bartacay xaafadda shaahmacaan la dhahaayo magaciidaan oo cismaan faarax la dhaho aad iyo aad waxaan deganahay ahaanta dheer ayaan hadda ku soo qaxay oo ceel jaalle shaxmaanaan markii horeta soo baxay biyaha aada iyo aad ay noo saameeyeen duriyii waa noo dumeen ilaahay muqaadaana tae dad badan oo nooda dhinteen yah haddana wax gargaar oo haynana ma leh sidaan ceel jaallaa u imaanay teedii kale boonooyinii wax la bixinayo midna maana arkin hal xabuur raashin oo la dhahana ma aysanno inaa wax jaabtaa inaan ka soo tadanno moogiye wax cadda oo gargaarona soo gaaro oo hayna male inaan xoogsanno moogiye wallaahi raashinii lacagagama maarmo haddana dadka qaarkood ayaa hadda saaid usii dhiibto haddana naga sii xanuunsanayo oo daawona ma hayno hadda meel laga shaqaystana ma laho ceel jaalaa loo soo wada faraacnaa dad xataa daamacalool kudhac waa jiraa oo saaid u xanuunsan ilaahay maqaada anaa tahay saaid waxaa horta usii rabnaa daawada dardaar deg degan raashin inay nala soo diyaaraan waan rabnaa hay-adahan waxay bixinayaan annaka nama soo diyaarin oo walaalahayna habeentii boonooyinta lasoo bixinayo hoos hoos ayaa loo tala qaataa wixii dhammaayna jifajifa ayay ku kala dhammaadaanay dhahaan laakiin wax boono hadda aan hayno iyo wax aan dadka haynana ma leh daawada iska dhaaf horkeed waxna la siiya guryihiiu naga dumiye guri ma haysano waxaan haysano male alxamdulillahi waxaan uga soo tagnay oo hanti aheeda gurinayaa naga dumeen haadaasaa biyana siisay maalintaan soo degnay ilaa haddana noo heelan haanta dheer agteeda wax hadda lacag iyo raashin wax laga dara laakiin daawada wax kastaba ka fiican oo lagu siiyo magaca waan kasoo qaxay buundaweyn waxaa la yidhaha muumine maxmed xaaji doon subuglaan ka soo kacay meeshaan saan u imid madaal ma qaadanin kaamkaayna wax soo galay oo maxaa tiina yidhi ma laha laamiga intii kasoo rogay illaa masqusugidaase wax noo imaaday ma leh bacdaan ii fuusha meesha naagan dhar soo dhaqan ka soo gatay sisilaayigu ogyahay allay islaana u baahannaha ana laaga soo gaargaar raashin iyo lacag wax alla wuxuu naloo heli karo u baahanna islaankaan u baahanna waa sidaas wax alla wuxuu ilahay islaanka iga soo qaaday waxaan diidaa ma leh ma raashiina ma lacagaa wuxuu ilahay ummadda islaanka iga keeno ma diidaa waxaan diidaa ma leh wax kastoo u baahanna biyo waxaan ka ahayn oon arkay ma leh biyahaas
saa'id magaalada dhan aad ayuu biyaha u galeen hase yeeshee annaga waxaan kaga soo baxnay annagoo ilmaha qoorta ku wadanno kadis ayaan ku soo baxnay saas awgeed halka markaan soo degnay sidaan u soo degnay haanta weyn oo biyaha midigteeda dhinaca waqooyi duraata waxaan samaynaynaa reer dhex degan xataa ku dhex qaday meeshii oo wax ay maxnaa dulduluuri ay cunaan xataa aysan haysan saas awgeed ayaan isaga degannahay sooy waxa meelaan ku noqonnana male oo waddankii waa qoyan yahay shaqa haba sheegin oo meel laga shaqeeya male ummaddii oo dhanna meeshaan ayay isugu timid sidii micnaha daacadna wax wax u siiyey male aqal iyo aqal iyo aqal wax wax u siiyey male qabiil unbaa magaalada lagu soo kala qaataa iyo luuqyaha lagu soo kala qaataa wax soo gaarana male hase yeeshee annaga dhibaatooyinkaasaan tirsanaynaa hay-adaana waxbaan bixinay iyo dad macaawino keenay iyo dad waxbaa jira annagana waxna soo gaara haba yaraatee mayse jiraan gurmud waxna la soo gaarsiin male baacyooyin iyo teendhooyin iyo waxbaa la dhiibayaa baa layidhi sideenni waa akaa gudhayna xataa waad arki kartaa wax saaran male sideen jawaanahaasoo noo soo saaran xataa bacataa mahaysano shumacyihii guryaha aan kala soo baxnaan qaarkood xataa noo saaran wax aan haysano haba yaraatee male koob roobkii iyo maxaan ku idhahdaa rafaadkiiba meeshaan ayuu nagu haystaa hase yeeshee ummadda waa soo gargaarinay leeyihiin laakiin annaga wax gargaar noo yimid male gargaar caafimaad iyo gargaar raashin labadaas ayaa hadda aad u tabanaynaa dhinaca biyaha waaba ag degannahay oo dhinaca biyaha waa naga haqabtiran yihiin oo waqooyiga biyaha ayaanba ka degannahaybu laakiin wax raashin iyo wax bacay waxaan haysan haba yaraatee ma jiraan dhegaystayaal kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku barakacay fatahaadda beledweyne oo sheegayey in gargaarka tirada badan ee magaaladaasi ku qulqulaya uusan weli gaarin ilaa laba boqol oo kun oo ruux oo badankood sida la sheegay ay carruur u badan yihiin ayaa ka cararay guryahooda markii uu webigu ku fatahayey
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliga u garan karo weeye ergo ha noo soo ergooto hana naga ergooto allaha yow hayeel midda noo ergooto indhaha caalamkana arku ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
qaybihii dambe ee idaacaddeenna maanta ayaynu dhegaystayaal ku sii saqaynaa iminkana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka arrimaha beeraha ee tacab
kulanti wacanna dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenni tacab toddobaadkanna waxaan ku soo qaadanaynaa xilligan waxaa la joogaa wakhtiyadii gellayda iyo masagadu ay saareen xayga cayayaanka dhuunqabadka ayaana wakhtigan oo kale ku ah dhibaatada ugu daran ee geedahaas ragaadisa una diida inay wax soo saaraan haddaba doctor maxamed xasan maxamuud waa khabiir dhinaca beeraha ah waxa uuna iiga warramayaa balsiyaabaha sahlan ee looga hortegi karo dhuunqabadka marka roobku uu aada u wanaagsan yahay firilayda sida galleyda ama arabakhida ama haruurka ama masagada dhuunqabadka marka laba qaybood baa jirta oo cayayaanka uu kala baxo labada qaybood mid ka mida wuxuu ka soo kacaaba haraagii hore wixii hore la gooyey ee daarta agteeda la dhigay ama meelaha ku dhow ama jiradadii ku haray ayuu ku jiraa halka ayuu ku qolofaystaa marka ayuu kasoo dilaacaa balambaarista ayaa soo kacaysa waxay samaynayaan kulankii marka labood iyo dadegood dadigii halkaasi ku dhalaysaa marka ukuntii ukuntii baa dilaacaysa dixribay noqon dixrigiiba halka ka cunaya oo goynaya taa waa mid ka kale isla jir isla caleynta ayuu ku dhalaa laakiin waa nooc ka yara duwan oo sidan diqsiga guryaha jooga oo kale oo ka yara duwan laakiin oo luqadan af ingiriisiga luqada caadiga lagu yidhaahdo shoot fly baa la yidhaahdaa tan saynis ahaana waxaa loo yaqaanaa atrigonia socata isagu waa sida diqsiga caadiga oo kalea laakiin xubinta dambe ama caloosha dhabarka dambe ayuu saddex dhibcood oo wuxuu ku leeyahay lamaano ah oo madmadow taasaa isaga lagu gartaa labadaba waxay sameeyaan ukunta waxay dhigaan caleenta ayay saaraan dhuunqabadka marka uu uu dilayo geedka marka uu dilayo wuxuu ka dilaa barti korinka saanu u sheegnay laakiin waxay ku kala duwan yihiin labada barti korinka marka ay qallasho masagadu horta way dhiman iyadoo halkaasay ku dhim waxaa dhimanaya galeydii ama haruurkii arabakida halkaasay ku dhimanaysa iyada haruurka ama masagada qaar baa jira iyaga sameeya bar kasoo bax dhinac kasoo bax bay sameeyaan dhinac kasoo bax kii weynaa markuu dhinto ay dhinacyada kale kasoo baxaysaa oo marka waxay samaynaysaa laamo kale oo soo baxa oo markaa hadhow halkaa dhala wax yaroo laga goosto dadku ay ka cunaan haddii uu sii bato bahalka wuxuu samayn karaa ka dhinac kasoo baxa qudhisu dili karaa marka dambe taana waxay keenaysaa in wax mir laga goosto oo bini aadanka cuno beertii laga waayo waa gartay doctora marka sidee looga hortagaa waxay u baahan tahay in nadaafadda lagu dadaalo ama balkii laga gooyay oo meesha laga qaado sababtu waxay tahay kuwa waxay keenayaan cayayaankan la yidhaaha dhuunqabadka ama ka dila geedka marka uu korayo barta korriinku ka dila jigradihii ku haray dhulka laga wada bixiyo kuwa la gooyey ama bal ahaanta xoolaha loo siiyana in beerta iyo hareeraheeda laga fogeeyo nadaafadda guud ee beerta hareeraheedana lagu dadaalo waayo marka xitaa la qaado ee la fogeeyo cilmi baaris ahaan waxaa lagu ogaaday in cawska ane cidi beeran oo beerta hareeraheeda ka baxaya ama beeraha looga dhigo dhexyaalka ama soohdimada inuu kusii noolaado qaarkood qaar buu kusii dhex noolaadaa wuu ka baxaa marka taa iyada intaasaan kusoo koobi lahaa saa markaa beertiioo la nadiifiyey abuur cusub oo la saaray qashinkii oo laga fogeeyey markaa maxaa kale oo tala ah oo aad is leedahay arrintan way caawin karaan beeralayda oo way samayn karaan waxaa kaloo talo kale aan ku dari lahaa fogaanta geedaha la isu jirsiinayo masagada ama hadhuurka waxaa la isu jirsiin karaa haddii ciiddu ay wanaagsan tahay roobkanu xilli fiican ay tahay soddon centimeter ama taakada gacanta gacantaada farta iyo suulka intay isu jiraan intaa in la eg iyo barkeeda marka gacan iyo suul markaad saa u kala fogeysid farta dhexe iyo suulka markaad isu jirsiisid waxay noqonaysaa labaatan centimeter intaa kala barkeedaad ku daraysaa daruurka intaasaa la isu jirsiin in aada loo kala fogeeyo ama yaamba dheer loo qaato oo mitir ay isu jiraan dhulkiina uu dhul noqdo khasaare markaa meel cidla kusoo dhacowsunu ka baxo wax faa'iidaha ma yeelanayso taasaan intaa kula talin lahaa dhanka kala fogeynta labada laynna waxaa la isu jirsiin karaa ilaa iyo afartan wax saasoo dhibaato male laba layn bay noqon labada geed waxay isu jiraan ilaa iyo soddon marka waa inta ay ku kala qaadato masagada ama haruurka ay ku kala qaadato waxaa soo haray gallayda iyadu waxaa la isu jirsiin karaa labadii geed waa konton centimeter waa labadaa sidaan sheegnay meesha tan hal iyo bar ay ka tahay tan waxay noqonaysaa laba goor baad cabiraysaa iyo bar waa konton centimeter qiyaastii waa mitirka barkii labada laynna waxay isu jirayaan toddobaatan habkaa dadka iyaga qaar waxaa laga yaabaa inay u fasirtaan waa dhaqan shisheeye ama annagu saan wax u beerana ma aha kaasi wuxuu ahaa doctor maxamed xasan oo ah khabiir dhinaca beeraha ah iminkana waa beeralayda fariimahooda noo soo diray welku asalaamu calaykum waraxmatullahi magaceygu waa maadey cumar maxamed waxaan joogaa meel ah ee degmada jilib agagaareeda lagu magacaabo xaraawe marka waxaan weydiinayaa sektoorka beeraha sisintu markii la abuuro ay beeruhu dhaayiin biyaha ka baxo marka maxaa kale jiimadaha ka cuna asalaamu calaykum waxaan kamid ahay beeralayda daktar raadiya waxaan weydiinahaa marka xagga beeraha waxaan weydiin lahay beerta haddii geeda kudhex yaalin sii dhirta ka baxda duurka oo kale camal geed hal iyo labo idin ku yaalin beerta waxau gaarsiiyaha dalagaas oo baxaa ma lagu beeri karaa geedkaas oo ku nool mase waa in la gooyo oo meeshoo banaan lagu beero su-aashaasaan maga weydiin lahay daktarka ninka leeyahay beeraha asalaamu calaykum kuwaasina waxay ahaayeen beeralayda codadkooda noo soo duubay waxayna ugu dambeeyeen barnaamijkeenii tacab ee wax soo saarka beeraha anigoo maxamed xasan ah ayaa idiin soo saaray fadlan haddaad doonaysa inaad ka qayb qaadato barnaamijkan noogu duub codkaaga lambarka gaaban ee laba eber laba iyo toban
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow halkaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay koo iyo labaatanka mitriban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertis waxaad sidoo kale naga dhegaysanayseen qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo dhoto r g tan iyo ismaqalkeena dambe waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
ergadaydi ergawa ergadaadii